anigu dadka meediyaha ka hadla maaha laakiin maanta meediyaha inaan ka hadlo waxa qasbay oo kalifay yaan rabaa maanta inaan sheego waxaa weeye jubbaland state maxaa la yidhaahdaa jubbaland state jubbaland waa dowlad soomaaliyeed oo federaala wey ummad soomaaliyeed bayna ka dhaxaysaa oo wada degan jubbaland waxay dooratay oy inshaartay maamulkeedu uu inshaaray muxuu ahaa maxamed cusmaan jawaari buu inshaaray mar kasta waxaan marka aan aan maxaan ku idhahday aan ku jaango-annahay oon ku gowracannahay bolisiga dowladda jubbaland iyo madaxweynaheeda rabitaankaasaan annaga yaan ka turjumaynaa shacabkana aan wakiil ogannahay haddaba bolisiga dowladda maxaan ku idhaahday guddoonka dhexe ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maamulka jubbaland wuxuu qaatay in ay dowladda soomaalida ay u sheegaan inuu musharax u yahay brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari
jubbaland aan nahay annaga jubbaland aan u dhalani waan nahay ayadaan doorani ayadaan haddayna nahay mana wax kaloon qabna ma laha jubbaland waxay qaadataan qaadanaynaa jubbaland waxay qaadatay brofesor maxamed cusmaan jawaari waa la qaadanin annaga haddaan dhaqankii dhaqankii muxuu ahay boqol iyo soddon iyo shantii aan lahay intay ka joogtay intaasna intaasaa uga baxa khayr badan aan lahay inayse aadaad u mahadsanta fadhiga meesha aan isku imaanay maxaa u imaanay maaragtay inaan maaragtay aan tashano arrintii maaragtay oo maca- maca ra-iisul baarlamaanka aan ka tashano marka markaan tashano aan isku imaanay meesha odayaasha maxaa- odayaasha markaan tashane maxaan ku go'aaminay go'aaminay inaan maaragtay eh, maxamed sheekh cusmaan inaan doorano marka insha allah anagana maaragtay od- od- od- odayaasha ki- oo- oo jubbaland haddaan lahaa maaragtay insha allah anagana maxaan dooranay maaragtay maxamed profesore maxamed sheekh cusmaan jawaar aan lahaa marka sa- asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu